عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد baabu bayaani manbal wuxuu baabaysan yahay imanta haddaan mawsuulo kaba dhigno waa shaqsigii ama ruuxii qaala yidhi filkhudbati khudbada dhexdeeda bacda hanaayi ammaantii dabadeed ammaanta dabadeed intuu ilaahay ammaanay dabadeed amaa bacdu yidhi ee waxaana inoo iman doono waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiid kala duwan isagoon dhammayn axaadiidii baabka aan dhammayn dee mowduuca kuba yimi ayaa inooguba iman doona haddii manta shardiya laga dhiga say bacda shuraax yidhaahaana baabu man qaala fi lkhudbati ruuxii yidhaaha khudbada dhexdeeda bacda hanaayi ammaanta dabadeed amaa bacdu faqad asaaba sunnata ruuxaasi sunnihii rasuulkii ilaahay ayuu waafaqay dee mustanadkeed iyo daliilkeedna kanba weeye oo haddii shardiya lagaba dhigo laakiin halkan axaadiidu jumco kuma tacalluqsanay intooda badan se axaadiida uu baabka waxooga ayuu soo aroorin doono waxaa ku wada sugan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagoo khudbadiisii uun markuu ammaantii la yimi dabadeed yidhi amaa bacdu yidhi taas baa inoogu wada sugan oo axaadiida intaasa ka dhaxayn doonta haddii laydhaa marka axaadiiaan sraacin doonaa bal waxyaalihii culimmada ay yidhaaheenna markaasaan in yar amaa bacdu eegi doonaa kole sheekhuna raximahu llahu tacaala halkan wuxuu amaa bacdu dee barhkood baa yidhi waaba fasl khitaabkii nebi daa-uud la siiyey sa suuratu saad kuba sugan taas baabay yidhaaheen way yidhaaheenba cid amaa bacdu kuba hadasha nebi daa-uud baa ugu horeeyey aqwaal kalena way jirtaayoo dad dhowro uu halkan sheekhu kuba magacaabayo iyadna waa aqwaal soo aroortay oo inta badan dad carbeed uba badan yacrub ibnu qaxdaan iyo adigu yacquubna laba yidhi anabi suxbaanu waail suxbaan ibnu waail baa i dhacday kole waa sida cumdatulqaarina dhacday dee waxaan moodayay reerka inuu kaba mid ahaayo reerkaa reer waail suxbaankoodii inay arrintu ahaan jirteen in isaguna waail aanu ahayn iyo qus ibnu saciid iyo balladuu qolooyin kale oo fasaxadii carbeed ahaydna waa loo tiiriyey inay kuwii ugu horreeyay yidhaaheen laakiin bal waxa weeyaanuun oo imaka halkan loolaba yimaadaa oo arrintu ay noqonaysa dee markay khudbad noqoto ama kalaam kale iyo hadal kaleba ay noqoto si labadii hadal ammaantii iyo wixii ka dambeeyey loo kala soco loo kala fasriyo waa wax lalaba yimaado amaa bacdu oo jidaysan taasba way intaa wax dheerna waa inoo yar dambaysaa wuxuu ihi markaa musanifku raximahu llahu tacaala rawaahu cikrimatu can ibni cabbaasin can nabiyi sala allahu caleyhi wasalam na cikrima wariyey xadiid amaa bacdu ay kuba sugan tahay ibnu cabaas buu ka wariyey ibnu cabaasna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkaasi axaadiida baabka uu ku soo aroorin doono ka ugu dambeeye weeyo isagoo mawsuulu inoo imanaya kan uu imaka rawaahu cikrimatu yidhi wa qaala maxmuudun maxmuud wuxuu yidhi xadaana abu usaamata qaala xadaanaa hishaamu bnu curwata qaala akhbaratnii faadimatu bintu lmundiri can asmaa binti abi bakrin qaalat annahaa qaalat maxamuud kolley waa sheekhadii waxaa maxamuud ibnu khaylaan weeye sheekhadii sheekhana ka mid weeyaane laakiin halkan qaalo unbuu kaba cabiray abuu nucaym oo kale mustakhrajkiisa isagoo aaba malaa kuba sugnayd ama wax dareensiinaya inuu xadaanaa halkan yidhiba ee bal waxa weeye xadiidkani waa xadiid aynu soo maray isagoo mawsuula aynu soo maray isagoo mawsuulana inoo iman doono haddii qaaladan aan kaba dhigna inay tacliiq iyo waxyaalaha tay kol haddaanu qaala lanaa xataa raacin waxaynu ku soo marray kitaabulcilmi baabkii u dhigtay ruuxa bal fatwo iyo su-aal la weydiiyey isagu ku jawaabay xarako uu madaxiisa dhaqaajiyey oo kale waxaa kaleynu ku soo marray kitaabkii weysada ruuxii bal maalan qashiga ama ruux haddii lamyir daboolo hadduu weli wax dareemayo ruuxa aan kaba weysaysan qashigu markuu khafiifiye ka culusuun weysadu inay jebinaysa ciddii kuba tagtayna yaanuusan uba dheeraanin kusufna waa inoo dambeeya haddii la idhaaho isagoo dee bal waa soo celcelin doonaa janaa-is buu ku soo celin doonaa meelo kalena waa ku soo celin doonaayo waa xadiid uu laba horena aynu soo marro goor imikana isagoo dheer aan hayno intan aan kitaabu salaad ku jirnana dhowr gooroo kale inoo soo noqonaya dabadeedna haddana insha allahu tacaala kitaabka kuba iman doona qaradka xadiidka uu ka leeyayna waa amaa bacdu oo xadiidka ku soo aroortay intaas baa maxalu shaahidku noqonaya markaan hishaam ibni curwana faadimo bintulmundir buu kaba warinaya xadiidka iyadu kaba wariya waa in adeertii oo isagu waa hishaam ibni curwat ibnu zubayr iyaduna waa faadima bintulmundir ibnu zubayr faadimana asmaa oo ayaydeeda labadoodaba hishaam aabbihii iyo faadimo aabbaheed mundir asmaa bintu abibakrin baa dhashay horesaan usoo sheegnayna faadima way ka weyneyd hishaam laakiin waa xaaskiisii waa zawjadiisii weeye oo waa zawjadiisii weeye bal markaa waana in adeertii ruma haddaba markaa maxay tidhi qaalat asmaa baa waxay tidhi dakhaltu waxaan usoo galay calaa caaishata caaisha radia allahu canha anaa waa gurigii walxaal annaasu dadku yusalluuna masjidkaa lagu tukanayo rasuulka ilaahay baa tukanayay oday dadku tukanayaan qultu waxaan idhi dee maaha salaadii shantaa mid ka midana may ahayn cadceedmadoobaad salaadeed bay ahayd qultu waxaan idhi maa sha'nu naas dadka xaaladoodu maxay tahay oo waa maxay salaadan iyo taas ee wakhtigan lalaba tukanaya fa ashaarat bira'siha ila asamaa waa halkii ay u keenay kitaabulcilmi markay dee jawaab su-aal cidra shaqsi la weydiiyo ku kaaftoomay oo madaxiisii taasoo way dambaysaayo weliba su-aal kalena way noo dambaysaaye madaxeedii bay horta xagga sarada ay saas ay kuba ishaartay inay salaad bay ku jirtaa waxay u ishaaraysaa inay cadcedi madoobaatay fa qultu waxay idhi aayatun ahiya aaya cadcedmadoobaadkani ma aayad baa dee waxa weeyaan aayaadkaa dee ilaahay subxaana wa tacaala dadka ku cabsi gelinaya ee cadaabkana uugagaba digayo fa ashaarat bira'siha ay nacam madaxeediiba ay ashaartay ee markaan haaleen oo kale saynu nidhaahnaba taas bay laba timi qaalat asmaa waxay tidhi fa adaala waa dheereeyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam salaadii jiddan aada iyo aad buu u dheereeyey dheerayntaas iyo qiraa'adiisiyana dee kusufbaaba inoo dambeeya insha allahu tacaala oo inoo iman doontaa xataa tajalaani suuradihii uu aqriyay iyo inay laba qiyaam iyo laba rukuuc salaadani lahayd oy salaadii kale taa kaga duwan tahay xataa tajalaani ilaa uu daboolay alqashu macnaa way dawakhtay oo kolley maaha inay miyir beeshay ee waxa daboolay iyadoo dawakhaad iyo taasi taagnidii dheerayd iyo saas waana halkii uu soo qaatay dee salaadii imaka weysadii intani may burinoo waa tan wax dareemaysay ruux miyir beelay may noqone wa ilaa jambii dhinacaygana qirbatun qirbad baa ahayd fiiha maa-un biyo ay kuba sugan yihin oo qarbad adigu markaa biyo ah ayaa dhinacaygana kuba sugnaayo fa fataxtuha waan furayoo fa jacaltu waxaan bilaabay asubbu oon gudagalay asubbu inaan ku shubayoo minhaa qirbada xaggeedii waa biyaheedii calaa ra'si bal dawakaadan iyo si ay uga yarbiiso madaxidii bay biyo ku rushaynaysay fansarafa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay salaadii ayuu ka baxay walxaal qad tajallat ishamsu iyadoo cadceedii ay caddaatay oo wixii dabooli madowgii iyo wixii uu kaba ba'ay fa khataba annaasa dadkiibuu u khudbeeyey waxamid allaha ilaahay buu ku xamdiyey bimaa huwa ahluhu oo ilaahay buu ku ammaanay wixii ilaahay uu ehelka ahaa ee uu mutay ammaan ahaa iyo xamdi uma qaala wuxuu ihi amaa bacd intaa dabadeed waa imika halkan weeye maxalu shaahidku sheekhuna kitaabuljumucan kuba jirnaaye dee marka la eego axaadiidan shuruuddiisa gaadhsiisan rasuulka ilaahay bal khudabtiisii nooc kaba mida ama sifadeedii wax shardigiisa gaadhsiisan oo uu helay muu jirin markaasaa wuxuu soo qaatay oo imanka halkan uu soo qaatay dee kolley khudbaddii inay kulansayn se xamdi ilaahi iyo ammaan taa way kulansanaysaa dee lafdigan marka xamdiga iyo ammaanta la dhammeeyo lalaba imanayo si xamdigii iyo ammaantii iyo mawcidada iyo waanada ka dambaysa ama wixii kale laba sheegaya kaba dambeeya uu kala soocana wuu soo qaatay oo axaadiid kala duwan uu kuba soo arooriyey dee bal waxa weeyaan sifada dee wala muslim oo kale yaanuu khudab dheerba soo saarinbe rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu ilaahay ammaani jiray oo dhawaaqiisu uu sare u noqon jiro indhihiisu ay casaan jireen kaanahu mundiru jeesh iyo taasoo kale alfaado kale uu odhanaya idna muslim way kuba sugan tahay imo kalena waxyaalo kale way noo soo wariyeen laakiin bukhaari de waa qadarkii isaga shuruuddiisiina buuxinaya uu helay marka ammaantiina khudabtii kolley waa dee iyo xamdigii oo wixii lagu bilaabayeyba khudabtii laguba bilaabayey haddaba muxuu yihi amaa bacd waa imika maxalu shaahidku intan weeye sharaxanu qolooyinkiina haysta kolley amaa bacdu iyo bal waa waday oo taqdiirku wuxuu kaba dhigayaa dee horta imika amaa bacdu dee sanoo kale damay ku binaysan tahay waayo idaafadii bacdi loo idaafayn lahabaa meesha ka maqan waa darfi idaafadii laga gooyo qabli iyo bacdiyo waa se marka aan idaafada laga gooyo wixii iyaga lagu binayn jira damadaba ahaa in waxaana uu leeyahay taqdiirka barhkoodu ka soo noqonaya ama athanaau cala allaahi fa huwa kada wa amaa bacdu fa kada oo kollay ujeeddadu ay tahay kollay amaadani waxay had iyo goor keentaa dee waxa weeyaan waxaan ay gelaysaiyo wax kaloo u nadiiro la isbaaldhigayo ayay amaada loo soo qaataa halkana lama socoto markaasay barhkood yidhaaheen taqdiirku waa athanaau cala allah ama athanaau cala allahi fahuwa kada wa amaa bacdu iyadna mawcidadii oo kale marka ayn cibaaran uga yeer wuxuu leeyahay halkana qolooyinkiina sharaxaysa walaa yalzamu fii qismihi an yusaraxa bilafdi marka la leeyahay amaa bacdu amaadan waxay u baahataa wax kale oo kan ay gelaysa la socdo muqaabilkii ah taasoo kale ama ay dee nadiir adigu ah oo tan la isqaabilinayo in la caddeeyo lafdigii waxa weeyaan dee shardi maahe haddii wax meeshii laga fahmayo lalaba yimaadaa way noqonaysaa laakiin bal taas qolooyinkiina aniga horta haddaa ila mid tihiin sharaxan waxay igu sugan walaa yalzamu fii qismihi saas ay taalla waa dhowr sadar uun sharaxa dabadii koleyna maaha dee arrin saasa waa madaabicda un waxyaalihii kaba yimee sababku wuxuu noqonayaa walaa yalsamu fii qasiimihi hooyo in la raaciyo qasiim iyo qism kolle qism iyo qasiim farqi baa u dhaxaysa su-aalo dhowrina waynoo yaallayna caawa waxaan islahaa axaadiida meel yar gaadhsii ee habeen dambaa insha allahu tacaala kolley mawcidkeenu umuurihiiba noqonaya walaa dhowr meelood baa haysatee naw ibnu qurquul oo kale ibyaadi ziyaadaatu rawda iyo saaxibulmuhimaat waxaan filayaa waa taas oo kale bal waa arrin aada u mufiida idiin noqonaysaa haddaad soo heshaane qismi iyo qasiim maxaa u dhexeeya imika halkan waxaan leenahay qismi maahe waa qasiim qismi ma noqonayso qismina waa jiraa qasiimna waa jiraa farqina waa u dhexeeyaaye bal ku darsada tii horeo qismi iyo qasiim farqiga u dhexeeya insha allah mawcidkeennuna iyada taas buu noqon si casharka habeen dambe un jumcada uu inoo dhammaanayaan u wada eegno biidn illaahi tacaala qismi iyo qasiim waayo in la kala saara kolley farqigaas oo markaas waxa weeye waa yeer mufiid bay noqotaa qismi iyo qasiim waxa u dhexeeya halkana waxaan ihi walaa yalzamu fii qasiimihi weeye ee qismihii ma noqonayso xadiidkii baan ku laabmaya qaalat waxay tidhi markuu rasuulka ilaahay amaa bacdu yidhi intaa yidhi macnaa khudbaddii buu bilaabay salaaddii dabadeed weeye amaa bacdu waa yidhi ammaantiina way u horraysayoo dee ilaahay subxaana wa tacaala xamdigii uu kuba xamdiyey walaqada niswatun min alansaari walaqada waxa buuqay oo hadal dee waa hadalkan aan la kala soocayne marka dad kala duwani ay hadlayaan oo kale sawdkaa laga maqlayn dee mafhuumka ahayn laakiin niswatun dumar min alansaari ansaar ka mida macnaha rasuulka ilaahay markaa uu khudbaddii bilaabay salaadiina laga baxay dadkii yimid dad kaba mid aha dumar ansaareed ayaa malaa hadhadlay fankafatu waan laabmay waan iishay weeyaanoo waan leexday ilahina xaggoodii lisakutahunna si aan u aamusiiyo si aan u aamusiiyo ayaan xaggoodii u leexday faqultu licaaishata caaisha waxaan ku idhi maa qaala muxuu yidhi oo xadiidka daahirkiisu waxaa buu leeyahay inta inoo soo socotay inay caaisho ka warinayso iyadoo arrintan dhacday daraaddeed iyo dumarkan ay islahayd aamusi ay wax dhaafeen oo markaa xadiidka ay caaisho kaba warinayso horena intii horeynu soo marray waxaa kuba sugnayd iyada intan inoogumay sugnayne inay rasuulka ilaahay inoogu soo naqlisay inooga warisay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh wixii uu yidhi bal markaa inoogaba warisay taas baa iyada inooguba sugnayd kole xadiidkuna waa inoo dambeeyaana horena waynuu soo marray marka waxaana daahira malaha sida raajixa riwaayadan tafsiilka keentay ee wax kala saartay inay taa hore inuu arrinku yahay oo tani ay ta raajixa ay tahay marka qaalat waxay tidhi caaisha qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay ma min shay-in shay ma jiro lam akun aanan ahayn uriituhu oo hore dee aan u dhicin uriituhu in lay tusay ilaa oo uu jiro shay aan hore lay tusin qad ra'aytuhu waan arkay fii maqaami haada maqaamkayga waa rasuulka ilaahay markuu salaada ku jiray taasna way inoo dambaysaayoo rasuulka ilaahay horena waa u joogsadee dee waxna waynu salaad kuba soo marray isagoo umuuro kale u daliishanayee inuu hore u dhaqaaqay dibna uu haddana u soo joogsaday marka wax kasta oo aanan hore u arag oo dee umuurahan qeybka ee loogaba waramay ah maqaamkaygan baa laygu tusay xata aljannata wannaara oo xataa ra'aytu ljannata wannaara ilaan janno iyo naartiiba arkay wa inahu shaniya qad uxiya waa la waxyooday ilaya aniga waxaa lai waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laydin fidmaynayo fi lqubuuri xabaalaha oo dadku marka ay dhintaanee qabriga fidna jirto cadaabulqabrina waa jiraa dee fidnadii su-aashan cadaabku marka dee fidnadan qabriga ee su-aashiisan iyo uu ruuxu si fiican u jawaabi waaye cadaabkiina kaba bilaabmayaaye in qabriga laydinku imtixaani doono qubuurta ayaa lai waxyooday mithla fitnati lmasiixi dajaal aw qariiba min fitnati lmasiixi dajaal kolley markaynu malaha cilmi kuba soo maray mithla sidan bay ahayda ta dambe qariiban min fitnati lmasiixi dajaaloo way tanwiinsanayd khaasatan dee ruwaadda qaarkood say halkaas riwaayadoodu ahayd in dhib ma laho imika mithla waa tani waa shaki laakiin inuu mithla fitnati lmasiixi dajaal yidhiyo inuu qariiban min fitnati lmasiixi dajaale marka riwaayada hore qariiban min fitnati daahir bay ahaydba oo dee waxa weeyaan lafdigii waa tanwiinsanaa midna way kaba dambaysaa haddii bal qariiba min fitnati la yidhaha waa iyadoo tii hore miladii la raaciyey unbay noqonaysaaye asalku wuxuu noqonayaa waa qariiban min fitnati lmasiixi dajaal wax ku dhow ama la mid ah fitnada masiixu dajaal oo ah dee fitnata ugu weyne adduunyo dhacdayba ama dhacaysa tani walow dee manaasishii aakhire kii ugu horreeyey qabrigu noqonayo laakiin nebi aadam ilaa qiyaamu saaca inta udhaxaysa fitnata ugu weyne adduunyo soo martay rasuulka ilaahay siduu xadiidka saxiixa muslim ku sugan inooguba sheegay waa fitnada masiixu dajaal haddaba fitnadaas oo kale oo dee shaksi kastaba gaar ahaantiisa tan lagu imtixaanayo waaba tan fitnadu say u dhacaysaayo yuutaa waa la keenaya lala imanaya axadukum yu'taa axadukum yu'taa waa loo imanaya axadukum axadkiinoo labadii malag baa u imanaya fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa marka loo yimaadee qabrigiisii inta ruuxdii lagu soo celiyo lasoo fadhiisiiyo ma cilmuka cilmigaaga iyo macrifadaad maxay tahay bihaada rajuli ninkan rasuulka ilaahay bay sheegayaan waa wixii layskuba imtixaanayay maxaad adigu ka qabtaayood ictiqaadsantood ninkan daad waxa weeye adu ictiqaadsanto waxaad adigu ka garanayso ama aada qabto aada ictiqaadsantahay waxa weeya ninkan muxuu yahay ictiqaadkaagu muxuu yahay fa ama almu'minu ruuxii mu'minka ah u qaala wuxuu yihi almuuqinu shaka hishaamun malaa lafdiga horena faadimaaba ahayd shakigu waana dee kolley malaa shakila isagii waxa weeyaan halkaa hore ah ee hishaam baa shakiyey faadimana riwaaya waa taa kuba timi oo inuu almumin yidhi almuqina laakiin muminkana waa muminkii dhabta ahaa weeye maa mid afkiisa wax ka sheeganaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa huwa rasuulu ullahi waa rasuulkii ilaahay huwa muxamadu sala allahu calayhi wasalam jaa-anaa waa noola yimi bilbayinaati aayaad cadcad iyo walhuda hanuun fa aamanaa waanu rumaynay wa ajabnaa waananu ajiibno waanu raacnay oo waanu ajiibnay wixii uu la yimi watabacnaa ay watabacnaahu isagii baanu raacnay oo wixii uu la yimaanu qaadanay wasadaqnaa waanu rumaynay aamanaa iyo sadaqnaa iyo ajabnaa iyo tabacnaa waa macaani iskuba dhowdhowe fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa nam seexo saalixan ay xaala kownika saalixaad oo ruux hagaagsan ah ku intifaacaya camalkaagii seexo iska seexo qad kunaa waxaanu ahayn naclamu kuwa og in kunta intu waa tii almukhafafa min athaqiila ee damiirkeednoo lishani markaa noqonayay in kunta aynahu shaniya kunta waxaad ahayd waxaanu ogeyn kunta la tu'minu bihi midee rumaynaya oo rumaysan inaad tahay baanu ka warhayno waanu ogeyn ee iska seexaa lagu odhanaya wa ama almunaafiqu kii munaafiqa u qaala almurtaabu shaka hishaamun bal faadimana waa taan leenahay waa ha horrayse fa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa maa cilmuka bi hada rajuli lama odhanayo rasuulkii ilaahay iyo rasuulka laydiin soo diray iyo si aanay talqiin loo laqimay oo dee aanay u noqon waa imtixaankii bay tani kaba midtahay iyo fidnadii ka waran ninkan maxaa cilmigaagu yahay iyo waxaad kaba og tahay maxaad u ictiqaadsantao ninkani muxuu yahay fa yaquulu wuxuu odhanaya laa adri anigu ma garanayo sami waa munaafiqba sami dee afku wax ka laha laakiin qalbiga kama rumaysnayn samictu waxaan maqlay annaasa dadka yaquuluuna xaal ay ku qowlayaan shee dadka waxle waa rasuul ilaahay leh faqultu waan idhe laakiin anigu waxba kama garanayo de waana ta xadiidka riwaayaadkiisa kalabata kuba timi laa darayta walaa talayta lagu odhanayo ma ogaatid waxna ma aqridid walow talaytana itbaacayto dee talowta imaa daahirku uu ahaa markaasaa dee cadaabkiisii iyo uu bilaabmaya halkaa isaga cadaabkiisii u bilaabmaya qaala hishaam hishaam wuxuu ihi falaqad qaalat lii faadimatu xadiidkan faadima way ii sheegtay oo iyadaan kaba maqlay fa awcaytuhu macnaa waan xifdiyey oo waan weeleeyey kaleynain marka la eego wacaawa taciyahaa udunun waaciya markay xifdiga noqoto ficilka hulaahi buu noqdaayo wacaa yaci markan isaga uu rubaaciya hamsadan laguma kordhiyo dee haddii la idhaha awca almataaca ama awca shay oo shaygii marka la weeleeye lagu rido weelkiis iyo waxyaalahaas ama lagu jamciyo taas baabuu noqdaa kolleyna taas baa farqiga labada uba dhexeeye luqawiyiintu ay soo naqliyeen ay ahayd halkan oo kale dee marka la eego ibnulahir oo kale nihaayadoo waa dee awcaytuhu fii qalbiga macnaha sidee qalbigiibaa weeloo kale ahayoo qalbigaygii baan geliyoon ku xafiday unbuu noqonaya bal adigu waxaan leenahay labada luqabo waa tanoo xadiidka waa dee inooguba timi iyoanay badnaanin boo hulaasigiiyo rubaaciga sidaha kuba kala farqiyeene macnuhu waxa weeyaanuun waan wacaytuhu weeye waan xafiday iyadii baan kaba xafiday hayra laakina annahaa faadima dakarad waxay sheegtay maa yuqallidu calayhim maa yuqallidu calayhim bal xadiidka riwaayaadkiisii horena intani inoogumay sugnayn maan eegin janaa-ise kolley ilaa kusuufkana waxaa laga yaabaa inaanay intani kuba sugnayn janaa-is maan eegin sharaxdii kitaabkana dee dhib ma laho dee waa maa yuqallidu caleyhi waxaa adkaynaya ee ruuxan ku adkaynaya munaafiqa cadaabkiiyo taas oo de waa umuurihii aynu soo marray ee ahaa ama kuba yimi ahaa in lagu odhanayo laa darayta walaa talayto lagu dhaca markaa la garaacaya markaas ama cadaabkii uba bilaabmayo wax isaga wax ku adkaynaya sheegtay waa daahirka macnuusuu yahay walow sharaxdii aan u laabmay kolley dee kitaabkana aad waa loo sharxay oo malaa kitaabka ilaahay dabadeed kitaab loo khidmeeyey waa kitaabka uguba badan inta dee aan kitaab ahaan u haye shuraaxda ah dhammaantood waan u wada laabo dee malaa waxaabay noqonayaan waa xaafidkiisan iyo cayniyo isagoo cibaarada soo yar dhigtay laakiin wax sharaxaan u yeelan cumdatulqaari irshaadu saarina si aan caadadiisa ahayn halkan iyadana saa umuu qaban oo kale waa qostullaani marka la eega ibnu rajabna guud ahaanba uu koobkoobay axaadiidani kol hadday baabab kale ay tahay oo isaguna cibaarada muu soo dhigan waa intii in laba kitaab baa jiro midna allaamicu daraari la yidhaaho nin birmaawi la yidhaah leeyahay sideed iyo toban mujalad haddana waxaa dhici karta inuu baabkaasoo dhan laba kelimo ama saddex kelimo kaba qabto iyo damaamiinikiisa masaabiixuljaamic bal waxa weeye taasoo waa intii aan hayey oo dhan dee taabtay may jirin waa inta aanan hayne laakiin dee iskaga jirta marka la eego combyuutarka oo kale kirmaaninkiisuna isaguna qabasho ma lahayn iyo ibnu badaal waa intii sharaxan eegay oo kale oo calaqal jumladan may taaban damiirka celinteesa laakiin dee waxaa jirto xadiidka ah in in markaas ciqaabku bilaabmayo waana wixii ruuxan taqliidka murtaabka ama munaafiqa taqliidka ugu sugnaay oo ah ciqaabta la ciqaabayo iyo in la odhanayo isaga hadalkaa laguba odhanayo bal mirzabo ama taas dee madarqad weynba laguba dhufan iyo cadaab uba bilaabmayo taas bay sheegtay laakiin waan xafiday weeye waa xasba ma markan eego riwaayaadka kale la eego walow aan leeyahay sagaalka kitaab oo sagaal sharaxoon dee u laabmay iyado midna damiirkan iyo umuurahan ama intan muu eegin riwaayaadka xadiidkana janais maan eegin marka uu iman doono inay jumladu la socotiyen kale waayo xaafid halkaasu inta badan kuma sharxaa waa juska kan ka dambeeya xadiidka maxalushaahidkuna amaa bacduda inooguma sugnayd weeye axaadiidana taasunbaa ka wada dhexayso waayo qaybo kale meelo kale ayuunbuu ku wada keenaya wuxuu yihi markaa musanifku xdثna mحmed بن mcmr qال xdثna أbو cاaصم عن jرير بن xاaزم qال smعت الxسن yquل xdثna cمر بن تqليبa أna رasuul الlahi slى الlه عليه وsلم utiya bmaal waa xadiidka زakya uu inoogu keeni doono halkaasna ay kuba sharxaan abu caaصمna waytaynu marar kala duwan soo aragnay isagoo bukhaari wax ka warinaya toosugaba warinaya isagoo waa sida ka warinayana kitaabka way kusoo noqnoqotaayo waa min kibaari shuyuukhi waa sheekhadiisa raggoodii ugu waaweynaa waa dabaqada koobaad ee sheekhadiisa san horeba markaan kitaabka madkhalkiisii soo haynay usoo sheegnay imika waa siduu kaga warinaya iyadoo waa sidala-ana aynoo horeysay marka xasankuna waa xasanulbasriya wuxuu yidhi camr bnu taqliib waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mid oo xadiidkana manqaba iyo fadiila ay ugu sugan tahay ayaa noo waramo wuxuu yidhi oo noogu waramay ana rasuul اllahi salى اllahu calayh wasalam utiya bimaalin rasuulka ilaahay baa xoolo loo keenay waa xoolo dee qaniimaha aw sabyin ama sabyi faqasamahu uu qeybiyey xoolihii ama sabyigii faacطaa wuxuu siiyey rijaala rag buu wax siiyey wa taraka wuu ka tegay rijaala ragna uu iska daayo uu qadiyey qaarka iyaguba inay baahnaayeenoo markaa dee aanay kuwan ka hayn roonayn la siiyey wax fabalaqahu waxaa rasuulka ilaahay gaadhay ana aladiina kuwii taraka uu ka tegay ay tarakahum catabu inay canaanteen oo dee waa xoolihii kolley xoolena waa la jecel yahay ee bal markaas in iyagii dee dad inta wax la siiyey iyagii aan wax qismadii lagu darin ayay dee bal halkan ay hadalla yidhaaheen canaantu waa taasuune faxamid allaha ilaahay buu ku xamdiyey uma asnaa calayhi uu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ama bacdu eeg khudbo jumcatani may ahayn taa horena khudbo jumco may ahayn laakiin khudba bay ahayd tanna waaba hadal dee khudbo uu rasuulka ilaahay khudbaynaya may ahayne laakiin hadal buu lahaa uu yidhi oo dee maaha un amaa bacdu kuma khaasa un khudabtii un khaas kuma ahayn faxamid allahi uma anaa caleyhi uma qaala wuxuu uhi amaa bacdu fa wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la ucdiy waan siinayaayoo arrajula nin kaleasha jinsi baa looga jeedaa maaha wax ahdiya taas waa dee shaksi baan wax siiyaa dee asha jinsiyada waa macno nakirun bay markaa yeelanaysaae waladii oo waxuu leeyahay nin baan siiyaa dee ninna waan ka tegayaa oo dadka qaar baan wax siinayaa qaarna waaban ka tagaa waladii kii adacu aan ka tegayo ayaa axabu ilaya xaggayga looga jacayl badayo anugu kaba jeclay min aladii ucdi oo siintan aan siinayaa ruuxan oo intan jeclahay oon ka kale ka jeclay aan u eexanayo ama aan wax kale maaha taas ee kan aan ka tegayaaba aniga agtayda kan loo jacaylka badaya ama anigu aan kaba jeclay ka kale ah laakiin muxuu rasuulka ilaahi u siinaya walaakin ucdi waan siinayaa aqwaamna aqwaam waa limaakii daraaddii ara aan arkayo fii quluubihim quluubtooda waxaan kuba arkaya qulubtooda kuba suganee min aljazaci waa sabir la-aan jazac imaka argagaxa halkan iyo fazaca waa dee sabir la-aan iyo walhalaci waa shidat ljazacun ilaahayna subxaanah watacaala dee halacan ama ina alinsaana khuliqa haluucan isagaaba inoo fasiro idaa masahu lsharu jazuucan waidaa masahu lkhayru manuucan marka san oo kale shar iyo waaba laqadi waa ruuxa aan sabraynin adkaysanayn oo taas oo kale marka waxa weeyaan dee waxa uu hela ama khayr taabtana waa ka bukhliga badan ee manuuc ah oo haluuciitaasaa ilaahay kuma fasiray imanka jazaciina halaciina waa ashad ljazac jazaca halkanna waxaan kaba dhigaynaa waa ruuxa dee aan sabr ahayneen adkaysanahayne bal maalan dhic markaa sabr la-aantiisii hadalkan ay kaba soo saarsiya waxyaalo waa kilo waan daynayaa waan wakaalanayaa adu waan ku daynayaa way wakaalaya kilo aqwaaman qoomyaalo waxaan ku wakiilanayaabaon ku daynayaa un ilaa maa kii jacala allaahu ilaahay yeelay fii quluubihim quluubtooda min alghina qanimadu dee qanimada dhabtiina siduu rasuulka ilaahay ba yidhiba dee qannimadu maaha can karat alcarab xoolo badan inama alghina hina nafs waa ruuxoo qanuuca wixii ilaahay siiya kuba qancaya qanacada iyo khinahaas baa qannimada dhabti u yahay amaa xoolihii waxaa la arkaa dee nin dadkii kale oo dhanba ka wada xoolo badan inuu haddana kaa bal maalan ugu in damac badan iyo taas uu yahay aan dhirgahaynba isagii had iyo goor doonayo inuu wax sii siyaadsado waxa weeye haddaba waxaa quluubtooda ilaahay yeelay qanaaco iyo khayr ah markaa rasuulka ilaahay muxuu uhi fiihim raggaa waxaa ka mid ah waayo riwaayaadka qaarkooda xadiidkaa minhum baa kuba timi waana fiihimta kuma fasirayno dadka caynkaasee inay isaguna dadkii la qadiyey buu kaba mid ah ilaahay qalbigooda qaninimadiiyo khayrka yeelay ee aan taa ku daynayo saa daraaddeed aan dadkaa kale ee dee si aanay u halaagsamin ninkan dee had iyo goor jasacni kaba imanayeen sabrayn haddii la qadiyo waa ninkan waxyaala wax dhici karta inuu kufriba kuba dhaco rasuulka ilaahay cadaala la-aan kuba tiriya sa kaa lahaa ina haadihi qismatun maa uriida biha wajullaahi kii yidhi oo kale iyo bal maalan taas ama waa qismaan ilaahay daraaddii loo qaybin iyo waxyaalo saasoo gaalnimo ku keenaya inuu kuba dhaca dhici karto haddaba waa badbaado iyo si waxaa loogaba ilaaliyo ayaa kan wax aan siinaya kan kale isagu qaanica ah ee qalbigiisa ilaahay taa yeelaye bal waxa weeyaan waaban iska daynayaayo taasaan ku daynayaaba waxaayeelay waxaa ka mid a camr ibnu taqlib kolleynaa xadiidka waa inoo soo celin doonaa fa wallaahi baan ku dhaartay camar baa leh maa uxibu ma jecli ana lii inay ii sugan tahay oo ii sug bikelimati rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam bada macaanideeda ay u sheegaan inay kuba timaado waxaa ka mid a macna albadel inay u timaado amhiladay soo qaataanne xadiidkan iyo meelihii laba mida ayaaba kaba midoo macnuu markaa muxuu yahay ana lii inuu aniga ii sugnaadoo bikelimati rasuulilahi waa badala kelimati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay kelimadanna ee hadal dhan baabuu rasuulka ilaahay yidhi oo intuu dadkaa sheegay buu fiihim camr ibnu taqlib waa kelimo oo dee wakilmatun biha kalaamu qad yuam sida ibnu maalik lahaayo waa kalaam dhan laa ilaha illa huwa waata kelimatu tawxiid la yidhaaho banaa waa hadalkan rasuulka ilaahay yidhi bedelkii inuu ii sugnaado ma jecli xumro nicami geela kiisaa cascase macnaa waa geela cascase oo aad ay u qiimayn jireen inaan taa laysiiyo oonu rasuulkii ilaahay laakiin kelimadan odhan anugu taama jecliyo kelimadan baan wax kastaba kaba jeclahay oo waxay ugu jeclaayeen dee xole inay helaan bay ahaydoo wax kastoo adduunye oo layn baaldhigo hadalkan rasuulkii ilaahay uu sheegay ee uu yidhi bal maalan qannimo iyo khayr qalbigayga inuu dee kuba sugan yahay dee ay oo dadka aan kaba mid ahay qanimadii khayrka ilaahay qalbigooda yeele ayaan wax kastaba kaba jeclahay maxalu shaahidkuna amaa bacduda weeye xadiidkee nooguba sugan taabacahu jariir ibnu xaasim waxaa raacay yunus yunus baa raacay yunuskani waa yunus ibnu cubayd waa nin dee waxa weeyaan kolley reer basra zuhaadoodii iyo cubaadoodii iyo culimmadoodiiyo dadkii warac iyo xalaal miiradba heerka aad iyo aada u sarreeya kaba gaadhay buu ahaa dee kitaabkana inoogu soono rijaashiisa kaba mide yunus ibnu cubayd weeye ninkan uu sheegayaayo yunus ibnu cubayd baa isna xasanulbasri ka wariyey siaa jariirba uga wariyey intanba weeye yunus kale ay noo soo socdo xadiidka ku xigan ah oo odhan doono yunus ibnu cubayd baa raacay laakiin kaasi ama yunus baa raacay kaasi waa mid kale waxaana uu sheekhu raximahullahu tacaala sheegaya ama shaarixu abu nucaym kitaab uu leeyaho musnadu yunus ibnu cubayd ba ah inuu xadiidkan dariiqiisa kuba soo saaray oo uu isagu halkan waa mucallaqa uu wasliyey bal iyadana amaa bacdun baan ilaashanaynaa xadaana yax bnu bukayrin qaala xadaana laythu can cuqayrin can ibni shihaabin qaala ahbaranii waxa ii waramay curwatu ana caaishata caaisha akhbaratu u warantay oo waxay ugu warantay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kharaja inuu baxay daata leylatin habeen min jawfi leyli habeenka saqdiisii dhexe waa habeenka dhexdii ayuu soo baxay fasalla macnaa aqalkii baabuu kaba soo baxay oo fasalla ama ama halkii kaleu kuba ictikaafsanahay dee xasiirkiisii ahayo fasallaa fi lmasjid masjidka dhexdiisii buu salaad ku tukaday waa habeen waa saq dhexe weeye waa rabadaanna xadiidkuna waa inoo dambeeya halkaa kale ayuu inooguba keenaya iyadaynu waxna kuba soo marnay xadiidka hadda ruuxu hadduu dee isaga iyo imaamkiisa iyo xayd u dhexeeyaan ama sutra ay udhexaysa uu tukado oo xadiidkii ahaa uune fasallaa rijaalun rag baa tukaday bisalaati rag baa intay rasuulka ilaahay arkeen masjidka joogaybaa salaadiisiibay ku xidheen oo way la tukadeen fa asbaxa annaasu dadkiibaa waa bariiso fataxadasuu way ku sheekaysteen oo waxaa lagu sheekaystay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh xalay inuu salaad tukado oo lala tukaday fajtamaca waxaa habeenkii labaad soo ururay akharu minhum intii habeenkii hore in ka badan fasallow macahu salluubaa ii taalloo dee ficlu amar maahay waa ficil maadee fasallow way tukadeenoo macahu rasuulka ilaahay maciisii ayay habeenkii dad intii ka badan haddana la tukadeen waqtigii unbuu soo baxay uu islaa tukaday fa asbaxa annaasu fataxaddatuu haddana dee warkiibaa la isgaadhsiiyey waa lagu waramay tii oo lagu sheekaysayn rasuulka ilaahay xalay salaad tukaday habeenkii labaad dadna ay la tukadeen fa kahura waxa batay ahlulmasjidi dadkii masjidka min aleylati haaliati habeenkii saddexaadba waa fi leylati haalia minta waa darfiye ayaa batay fakharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa soo baxayoo fa sallow halkana salluun buu ii dhigtee bisalaati dadkii way tukadeen oo rasuulka ilaahay iyagoo ku dayanaya waa muqtadiina bisalaati iyagoo salaadiisii ku dayanaya ayay tukadeen falamaa kaanat ileylatu raabicatu habeenkii afraad markay ahaatay ayuu cajasa ka caajisay almasjidu can ahlihi dadkiibuu qaadiba waayey waa lasoo buuxsamay oo masjidkiibaa ka caajisay uu qaadiba waayey waa cidhiiryamay masjidkii oo rasuulka ilaahay markaa uu iska hadhay ma soo bixin barhkood waxay is yidhahdeen malaa rasuulka ilaahay hurdadii baa la tagtay waa la hadhadlay barhkood bay soo naqliyaan inay quruurux iyo waxyaala saas waxay meel ay ku yar saydhseydheen markaasaa xataa kharaja rasuulka ilaahayna waa ogyahay muu soo bixin ilaa uu soo baxay siibuu ku hadhay ku baaqi noqday ilaa uu salaadii subax u soo baxay falamaa qada alfajra markuu salaadii subax dhammaystay ayuu aqbala naasa aqbala cala naas dadka xaggoodiibuu usoo jeestay fatashahada waa shahaadadii dee markuu hadlayo ama khudbada horteed dhacaysay ayuu laba yimi uma qaala wuxuu ihi maxalu shaahidku intan weeye amaa bacd fa inahu lam yakhfa ma qarsoominoo calaya korkayga makaanukum joogina dee masjidkii aad soo buuxiseen oo aad joogtaan taasi aniga igamay qarsoonayn hordana ilamay tegin laakinii khashitu waxaan ka cabsaday an tufrada calaykum salaada habeenimo ama dee taas in laydinku farad yeelo oo fatacjizuu canhaa aad ka caajistaan oo kari weydaan oo halkaa dee faradkii markaa dembiye mashaqa halkaa idinkaba timaado dembiga a kuba dhacdaan taas buu idhi taabacahu yuunusu yuunuskani kii hore maaha ibnu shahaab baynu haynaa dee kollayna waan soo baranay ninkaa xertiisa raggoodii waaweynaa ka mida waa yuunus alayli yuunus ibnu yaziid alayli kaasba wey ayaa cuqayl raacay oo isaguna ibnu shahaab oo barhkood baa yidhi waa amaa bacdudan unbaa xadiidkiisu kulansaday ee laakiin siay aimada kale leeyihiin xadiidka muslim baa dhammeeyeybaoo isagoo dhan buu san muslim ugaba wariyay oo dee waxa weeyaan dariiqaas yuunusna isagoo ah bal waxa weeya dariiqa yuunusna isagoo ah xadaثna abulymani qaal akhbarana شhucayb can الزuhriyi qaal akhbaranii curwaة can abi xumaydin الsaacidiyi anahu akhbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaama cashiyata bacda الsalaati n xadiidka eg curwaة bnu zubayr baa abu xumayd الsaacidi صaxaabiga kaba warinaya marka anahu ahbara huna waxa weeyaan anahu waa abu xumayd ahbarahu ay ahbara curwata curwo ayuu u waramay oo wuxuu ugu waramay ana rasuula llahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qaama inuu kacay cashiyatan waqti gelin dambe ah ayuu kacay waa cashiya bacda salaati salaada dabadeed oo dee kolley cashiyana ama duhur baa noqon ama casr bay noqon bal taas buu kacay fatashahada wa asnaa cala allahi bima ahul shahaadadii buu laba yimi ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu ehelka u ahaa ayuu ku ammaanay uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu wixii hadalkii dee uu u jeeday ee rasuulka ilaahay la kacayna sheekhu halkan waa ikhtisaarsaday laakiin abwaab isagoo zaka ay kaba mid taho nuduuriya ay kaba mid tahay ayuu waxa weeye ku keeni doonaa xadiidku isagoo dhan halkan sharaxana kolley aniga nuskhadayda saqad baa jira oo markuu inay riwaayaadkan in yar buu qabqabanaya taa qabtay ayaa wuxuu yihi hakadaa awradahu mukhtasaran bitamaamih waa laba lafdiya oo aan islahayn hakadaa awradahu mukhtasaran bitamaamih meesha saqad baa jiro kolley waa hakadaa awradahu mukhtasaran halkan wa awradahu bitamaami bihada lisnaad de waxaan leeya waa wixii aan qadari kari lahaynun maaha inaan leeya marka nuskaas saas ay kuma sugantao ujeeddadu laakiin isagoo dhan ayuu isnaadkan kusoo wareeriyey fi laymani wanuduur xadiidku waa xadiidkii rasuulka ilaahay intuu nin diray inaa lutbiye la odhanayay uu soo ururinayo sadaqaadkii inuu xoolihii uu keenay yidhi intana idinkaale intan anaa laysoo hadiyeey rasuulka ilaahayna kacay ee uu dee bal maalan arrinkaa kaba hadlay ee uu lahaaba dee maxaa uu yahay dad aan dirayo deeta marka uu odhanayo saasoo kale mau fadhiista aqalkii aabihii hooyadiisa u arko hadiyadiisaas bal inay u timaado dee dadkaa cumaasha ah shaqaalahay wax ka shaqaynayne waxoodii way leeyihiin wixii shaqada naftiisa lagu siiyaa waa dee hadiye ma aha ee waa rishwo unbay noqonaysaa rasuulka ilaahayna waa tu laba kacay bal markaa laakiin maxaa halkan ay tahay namaxalkeediibaa dambeeye amaa bacdu buu rasuulka ilaahay xamdigii iyo ammaantii dabadeed yidhi ama xadiidku waa qisada inoo dambaysa ayaa kuba sugan taabacahu waxaa raacay xadiidkan waxaa warinaya zuhri zuhrina yaa ka warinaya shucayb ibnu abidiya shucayb baa kaba wariyey markaa shucayb baa waxaa xadiidkan raacay markaas in shucayb zuhri baa imika markaa aan eegaynaayo zuhri waxaa raacay xadiidkan abuu mucaawiyata wa abuu usaamata can hishaamin can abiihi can abi xumaydin can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala ama bacdu bal intaas bay kuba raaceenoo manaa xadiidkan hadduu zuhri ka wariyey curwa curwana abuu xumayd waxaa jirta qolooyinkan uu inoo magacaabay ee abuu mucaawiya moxamed ibnu khaasim oo kitaabka inagu soo noqnoqda abuu usaama xamaad ibnu usaamo isna kitaabka rijaashiisa kaba midi hishaam bay ka wariyeen zuhri bedelkii weeye markaa zuhri bay raacayaan zuhri markaa hishaam hadduu curwo ka wariyay iyagu hishaam hishaamna waa can abiihi can abi xumaydin can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala ama bacdu taabacahu waxaa kaloo raacay alcadaniyu fii ama bacdu xadiidkan markay noqoto ninkaa cadan loo nisbeeyey ayaa raacay bal alcadaniyuna kolley laba ninoo labaduba aan tacliiqaadun kitaabka noqon kara ayaa jira oo midi waxa weeye waa nin soo shaarixuu soo naqlinayo cabdullaahi bnu lwaliid baa laba yidhaahaa sufyaanu thawrina nin wax ka wariyo weeye haddaba haddii uu cadanigeed cabdullaahi bnulwaliid iyo sufyaanku sufyaanu thawri buu noqonayaa ismaaciili baana soo saaray dariiqa cabdullaahi bnulwaliid alcanadi can sufyaani thawri isagoo mawsuula oo amaa bacdu ay kuba sugan tahay waxaa kaloo jirta ninkan shakhyada muslim uu badsado riwaayadooda kaba mida moxamed ibnu yaxya ibni abi cumar alcadani haddii isagu kaa noqdana sufyaanku sufyaan ibnu cuyeynuu noqonayaa ee muslimna dariiqiisa waa moxamed ibnu yaxya can sufyaan walow riwaayo kale oo dee kale la socotay uu ixaaleeyey bal markaa iyadana riwaayada kale amaa bacdu ay kuba sugnayd laakiin riwaayadiisa laftiga ma soo dhigane way kuba suganta bacna marka waxaan leenahay alcadani labadaa ninba waa ixtimaalaya hadduu cabdullaahi ibnu waliid noqdana waa sufyaanu thawri hadduu cabdullaahi moxamed ibnu yaxya noqdana wuxuu noqonayaa waa alcadani ibnu abi cumar buu noqonaya ninkaa muslim aad uba badsado labadooduna ka hore ayaa bukhaari tacliiqaadkiisa ah labaduba rijaasha muslime ama rijaasha bukhaariya usuusha a maaha in labada sufyaanna way kala wariyaan macnaa labada dariiqna way jiraanba iyadoo ama xadiidkan ay wariyeen ama bacduna ay kuba sugan tahay walow uu leeyahay musnadkiisu malaa dee alcadani musnad buu leeyahay xaafid ibnu xajar musnadkiisa markaa lafdiga ama kamaan helida riwaayadan muslim mooyaane xadaثna abulymani qaal ahbarana شhucayb can الزhriyi qaala xadaثanii caliy bnu xusayni can اlmiswar bni makhramata qaala cali bnu xuseynku waa imaamkii dee waxa weeyaan zayn اlcaabidiin weeye cali bnu xuseyn bn cali bn abi aalib misrna waa صaxaabi yar qaala wuxuu uhi صaxaabigaasi qaama rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay fasamictu waan maqlay waa joogay markaa walow صaxaabi yar ahaa malaa dee waqtigii fatxu maka akhirka maya sanadaas dee akhirkeedu baanay madiina yimaadeene waayo abii waa muslimat lfatxi in xiina tashahada markuu dee tashahud laba yimi khudbadiisa bilowgeed yaquulu xaaluu ku qowlaya amaa bacdu kana xadiidkiinoo muu soo dhigan waa xadiid haddii aan la yidhaha manaaqib iyo taa kitaabka kuba sugan ama kuba iman doona waa xadiidkii ay kuba sugnaydayna cali bnu abi aalib radia allahu canhu inuu kol doonay in haweenay ina abijahal ahayd rasuulka ilaahayna uu taa kaba hadlay dee guurkaas muu dhicine waa ina abijahal uu cali doonay kol waa rasuulka ilaahay xayaatadii bal markaasin adigu xadiidku waa xadiid noo kitaabka kuba sugan ama inooguba iman doonee maxalu shaahidku muxuu yahay rasuulka ilaahay markuu arrintii sheegayay arrintan cali uu soo qaaday abulcaasna waa soo qaaday iyo balxidinadiis iyo taasoo kale umuuro kale uu soo qaaday caddeeyey inaanu wix ilaahay baneeyey aanu isagu xaraam ka dhigayn laakiin dee bintu rasuulillaahi iyo bintu caduwillaahi inaanaynin cusmadii aanay kuba kulmahayn oo kale bal markaa taas bayda muxuu yihi amaa bacdu taabacahu zubaydiyo can zuhuriye shucaybna waxaa raacay maanta zubaydi isaguna waa nin kibaartii asxaabtii dee zuhri kaba mida san ogin maxamed ibn lwaliid laba yidhaa azubaydiye zaaduna way fadxisantao nisbadu waa reeree maaha ree magaalada zabiid maha zabiidiye lama odhanayo ayaa can zuhuriye ee maxalushaydku amaa bacdu bal xadiidkii inoogu dambeeyey axaadiidii baabka waana xadiidkii uu markii hore isagoo mucallaqa rawaahu cikrimatu can ibni cabaasin yidhi waa kan oo wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaثna ismaaciil bnu abana qala xadaثna ibn اlghasiili qala xadaثna cikrimaة can ibni cabaasi radi allahu canهuma qaala anahu qaal ismaaciil ibnu aban alwaraaq alsdi waa nin reer kuufa oo hiqa ah kollay nin juusajani la yidhaaho oo inta badan reer kuufa malaa dee aanay ka nabadgelin waayo reer kuufana waxaa iskagaba badnaa dee taqdiimu cali calaa cuhmaan ama noocii tashayucooda oo kale isaguna kollay jaanibka kalu ahaa ama nasbi baa lagu tirinaya oo taas waa kalaam buu kaba keenay tashayuca daraaddeed jaanibka dee reer kuufa ay lahaayeen nin dadkii atbaacu taabiciintii u dambeeyey kaba mida ismaaciil ibnu abaan oo ama kuwii ugu yaryaraay bukhaarina waa kan kaba wariya in abu daa-uudna kitaab uu leeyahy sunantahayna fadaa'ilu lansaar oo xadiidka uu kuba soo saaraa jirta tirmidina waxbuu kaba wariyey waa sia uu bal maalan sheekhu raximah llahu tacaala musani shaarixu ama xaafid ibnu xajar taqriibu kuba yidhaaho laakiin meelo kitaabkeenna kaba mida waa mujaladka tobnaad maru dikrigiisu yimi halkaa uu iqada kaba cabiray saduuq buu kaba cabiray ee waana cibaaradaas takalama fiihi ljuzajaniyuna waayo halkan kuma taqriib cibaarada kuma odhane tukullima fiih majluum buu kaba cabire halkaasuu kuba yidhi bal waa nintaasa amaa ibnulghasiilkan waa kii la maydhay inankiisii macnuhu horta waa taa hasiil waa ficiil bimacnaa mafcuul waa kii la maydhay inankiisii ninkan magaciisa sulaymaan ayaa la magac cabdiraxmaan ibnu sulaymaan ibnu cabdilaahi waa cabdiraxmaan baa la yidhaha waa cabdiraxmaan ibnu sulaymaan ibnu cabdilaahi ibnu xandala xandalahaas dee awowgiisa labaad noqonaya ayaa ah waayo isagu waa cabdiraxmaan ibnu sulaymaan ibnu cabdilaahi ibnu xandala xandalahaas baa hasiil ah oo hasiilku waa kaas hasiilna waxaa loo yidhi malaa'igta maydho nin ansaaro dee reer madiine ah say malaa'igta u maydhayna dagaalkii uxud bay ahayd aabihii gaaladuu la socday abu caamir alfaasiq ninkii de abu caamir iraahib la odhanayey waa xandala isaguna xaggii dee waa ninkaa muslimka laakiin aabihii markii rasuulka ilaahay yimi madiina cadaawadii u hayay buu kaba tegay wadankii ugaba tegayoo maka ayuu tegey iyagu la socday markaa dagaalkii uxudna godadkiina ninka qoday buu hamalaha rasuulka ilaahay mid ka midii uu kuba dhacay abu caamir alfaasiq waana ninkii isaga daraaddii masiu diraar looba dhisay oo dee kaas kaa ilaahay lahaa waxay sugayaanna dee ku ilaahay iyo rasuulkiisiyaba dee cadowgoodiyaba abaab haddaba ninkan baa waxaa dhacday rasuulka ilaahay baa waa la dilay maalintii waa la dilay kollay nin quraysh baan filayaa ka midaa baa dilay isagoo xataa abu sufyaano qaa'idkoodiiya dhulka dhigtay oo doonaya inuu gowraco ayaa nin kale oo dee iyaga gaaladii ahaa ayaa dilay oo dee sidaasoo abu sufyaanna ku badbaaday isaguna uu kuba shahiiday rasuulka ilaahay baa arkay iyadoo malaa'igu u maydhayso wuxuu yidhi bal weydiiya haweenaydiisii waayo dee lama maydhina shuhadaa uxudo markaasaa waxay tidhi isagoo malaa janaabaysan unbuu dhawaaqii iyo qayladii maqlo uu soo baxay macnaa muu hareerin degdegii uu soo degdegayay jihaadka ayuun baanu maydhan oo dee isagoo janaabaysan buu dagaalkii galay la dilay bal markaa taas baa deeta waxa weeye maydhitaanku haddaba dadkiisiibaa dee ibnulghasiil imika waaba awowgii labaad buu noqonayaae hasiilku waa xandala ibnu abi caamir taasba weeye kolley ninkan marka la eega ibnulqasiil ee aan nidhi waa cabduraxmaan xaafid ibnu xajar taqriibkiisa cibaaradiisa uu ka cabira waxay saduuqun fiihi layn min asaadisa waa cibaarada waa nin saduuqe laakiin noociyar dacfi baa kuba sugan walow rag kala duwan ay tawhiiqiyeen laakiin dee ragga qaarkood baa kalaamkoodu saa nasaa iyo waxyaale uu ahaa walow kalaamkiisu iskhilaafaya ibnu xibaan iyo laakiin cibaarada uga jeedaa wuxuu ka dhigay saadiso inuu dee saxaabada qaar soo gaadhay laakiin axad saxaabo ka miduu arkay inaanu jirin bukhaariyo muslimna waxbay kaba wariyaan abu daawuudna waa soo raacaa tirmidina shamaa'ilka iyo ibnu maaja laakiin kitaabkeenna laba meelood oo kale ayuu kusoo qaadayo mujaladka tobnaad iyo mujaladka koob iyo tobnaadba uu kusoo qaadaa koley nuskhadayda taqriib baan kasoo naqlinaya wixii dee waqti hore ah kuba qoray marka halka bal dambe ugu yar halka tobnaad mujaladka tobnaad oo ugu yar hadal dheer waa boqol iyo afartan safxadne wuxuu ka cabira halkan uu saadisay li macduudun fii sikaari taabiciin taabiciinta raggooda yaryar ayaa lagu tiriyaa weliba wuxuu sii xadiday halkaa koob iyo tobnaad iyada wuxunbuu idhaahaa bacda saxaabuu soo gaadhay ama arkaye halkan wuxuu dhaha liannahu ra'aa anasan wa sahla bna sacdin anas iyo sahl ibnu sacd buu arkay marka cibaaradan dhacday taqriibe saadisa kolley maxalkeedu maahay waa in khaamiso la idhaahay markaa noqonaysaa isagaaba yidhi labada meeloodba waa sqaara taabiciin oo sacad iyo anas buu arkay sahal iyo anas buu arkay laakiin wuxuu idhaahaa riwaayadiisa inta badani waa can taabiciin weliba halkuu saduuq kaba yidhi halkaa wuxuu ku yidhaha wa huwa hiqatun cinda alakthar waana sida dee imaka meesha jirta cinda ahlicilmi intooda badan hiquu ku yahay laakiin qowlka nasaa-i mar uu tawhiiqiyey iyo mar uu yahay ma xoog badna qowlkaasaa iskhilaafaya ibnu xibaan oo akhdaa kuba sheegay bal waxaan leenahay saa fatxulbaari kuba sugan hadiyo goorna waa umuuro yar kala duduwanoo dee kitaabka marka la tatabucayo taqriib layso umuuro majmuuco ruwaada soo baxayso xukumka ama xukumka xaafid iskhilaafay halkan iyo halkaa ku kala duwanyo dee u baahan tarjiix markaa oo maaha dee imaka kitaab fulan baan rajaxayna laakiin tarjiix bay si gud mid mid ay ugu baahan tahay waa sida kuba yidha marka waxaan leenaynaa waxa fatxubaari kuba sugan baa ka raajaxsan saa taqriib kuba sugan waa markaan leenahay ibnulghasiil qaala wuxuu yihi sacida nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu fuulay almimbara mimbar wa kaana akhira majlisin fadhi kii ugu dambeeyuu ahaa jalasa war wafaadkiisii fadhi kii ugu dambeeye uu fadhiistay eeg mimbarkiibuu fadhiistay dee kolley dadkiibuu laba hadlaya waa wasiyo iyo dardaaran khudbo jumca may ahayn mutacadifan ay murtadiyan isagoo huwan weeye milxafatan waa maradii ay iskuba huwan jireen milxafo mal haddii halkii hore salaadan aan kuba soo maray milxafa waa waxay huwanayuna calaa mankibay labadiisa garaba ujeedadu wuxuu huwanaa oo uu kuba dadnaa milxafo ama nooc dharkoodii kaba mid ahaayo garbihiisa saarnaa qad casaba xaal uu xidhay oo ra-sahu madaxiisana kolley madaxuna aad buu u xanuunaya oo meelihii xanuunkiisuba kaba bilaabmaye bicusaabatin cimaamad wixii madaxa lagu xidhaabo dee waa cisaabo cimaamadaba cisaabo waa la yidhaha dasimatin macnaa madoobeyd waa sida ibnu qurquul uu yidhaaho oo halkan dee macnaa sawdaa ayay kuba fasireen waxaa kaloo dee dasimana macnaa waxa weeye waa midabkeeda oo kale ama ha noqoto wixii loo marmarinaya rasuulka ilaahay diibka iyo waxyaalahaase si de waxay dufan markaa midab shaygu markuu dufanka leeyahy oo kale ama ay wax maraan midabkan kaba muuqdo oo kale bal taas bay ahayd oo bal taasna laguma fasir sawda haddii la yidhahna waa iyadoo midabkaa lagaba dhigay inuu madoobaa uun waxa weeye dasima faxamid allah waasnaa calayhi rasuulka ilaahay waa xamdi ilaahay buu ku xamdiyey waasnaa calayhi uma qaala wuxuu yidhi ayuha naasu ilaya ayuha naasu dadow ilaya ay waxa weeyaan waa dee ji-u ilaya ama ijtamacuu ilaya waa cindii wey agtayda kuba soo ururo ii kaalaya taas buu yihi xaggayga usoo durka dadkii buu la hadlayaa mimbarkiina uu ku fadhiyaa fasaabuu ilayhi macnaa ijtamacuu ilayhi wa jaa-u ilayhi way kusoo urureen uma qaala wuxu uhi waa tane amaa bacd oo markuu ilaahay ku xamdiyey oo ammaanuu yihi dadkiina soo dhowaada uu ku yidhi yihi amaa bacd wixii ka dambeeyena waa tanoo fa ina hada alxayi reerkan min alansaari ansaar ah waa ansaar guud ahaanba yaqiluuna way yaraanayaan wayakuru naasu dadkuna way kordhayaan oo way banaanayaan waa rasuulka ilaahay kolley aclaamtii nubuwadiisa ee madiine markaa la tegay iyagaa uguba badnaa bal yahuuddii markii hore uga soo horreysay yahuudiyaga madiine uga soo horreeyayda marka ay soo qaxeenbe waa kuwii kaga batayba iyagaaba kaba badnaa laakiin markii dambe waa kan rasuulka ilaah iyaguna way yaraanayaan dadkuna way badnaanayaan kolley xadiidku manaaqib iyo halkaas buu kuba iman fadaa'il alansaar halkaas baan filayaana xaafidnu kuba yidhaaho bal dadka la garanayee bal maalan rasuulka ila iskaba daa dee dadkii kale qoreysheed baan filaya filaya inay ahayd dee cali dadkii uu isaga kaba beerma une weliba maaha kuwii sheeganaya kuwii nasabkooda la garanayay ayaa waqtigiisi qarnigii sideedaad dadkii ansaar u nisbo sheeganaya o dhan kama badnaa kama badnaayo macnaa iyagu way yaraanayaan dadkina way badnaanayaan marka faman weliya ruuxa tawaliya shay an shay min ummati muxamadin sala allahu caleyh wasalam waa ummadda nebi moxamed amarkooda iyo shanigooda kaba midoo dee madax noqda fastadaaca kara an yadura fiihi axadan dee waa saa ruux sudali uu yahay maaha dadkii dhib in la leeyahay in loo banaynayo maaha laakiin dee nin sudali awooddaa waa leeyahay weeyaanoo karayo awoodu leh cid inuu wax ku dhibo dee waxaan uu tawaliyey aw yanfaca fii xadan ama cidu inuu waxugu taro kuba anfaco bal ninka adigu ujeedadu madax noqdee ama amarun tawaliye yaanu waaligii sareba noqon amiirkii sareba yaan noqone falyaqbal min muxsinihim wanaagoodii way sameeyeen iyagu way inoo iman doontaayo dee wax kasta way sameeyeen laakiin kii ay lahaayeen waa harsan yine koodii wanaagga samaynaya wanaagga ha ka aqbalo wayatajaawaz can muslimkooda dee ama qalad ka dhacaya zalla ka dhacaysa kooda musiicana ha ka dhaafo waxay leeyihin saabiqo ay taa kuba muteen ansaari bal ansaar fadligeed iyo umuurahaasna waa inoo dambeeyaa xadiidku wa amaa bacdu bal haddaba kolley axaadiid kaloonu sheekhu raximahu llahu tacaala dhigani waa jirtaa bal kitaabkan kuwa kuba sugan baa jirto waxaynu soo maray rasuulkii ilaahay kitaabkii uu qoray abuuhiraqli u qoray khabarkii dheeraa ee abuu sufyaan warinayoo kale dee markii waxaa amaa bacdu baa risaaladii kuba sugnayd waa waraaquu diray rasuulka ilaahi amaa bacdu kulansatay waxaa kaloo iyadna iman doona qisadii ifkigoo kale markii uu hadlayo ka cudurdaaranaya dadkan dee dhibay ee waxa weeyaan ehelkiisiina xataa wax kaba sheegay oo kale rasuulka ilaahay qisada amaa bacdu way kuba timi muslim oo kalena iyadna axaadiid rasuulka ilaahay inuu yidhaaho markaa uu dee khudbaynayo amaa bacdu intuu yidhaho fa ina khayra alxadiidi kitaabullahi iyana muslim way kuba sugan tahay oo bal imaam cabdulqaadir ruhaawi la yidhaho mala arbaciin uu leeyahy laakiin arbiciinadan waa alarbaciin almutabaayin oo waa dee afartan xadiid oo asaaniid kala wada duwan laho markaa taasa saa kuwan dee alarbacuun albuldaaniya qoray oo afartan xadiid oo afartan beled oo kale ku kala maqla iyo baa ilaa wuxuu khudbadiisa suu sheekhuba soo naqlinayo labiyo soddon saxaabi dad gaadhayo amaa bacdu dan kaba soo naqliya axaadiid ay leeyihin ay kuba wariyaan waa khudbadda arbiciinkiisaas dee balmada guud ahaana axaadiidatan kaba faa'iidaysanaynaa waxa weeye kol haddii axaadiid kalena ay noo timoon khudbadba ahaynba ee rasaa'il la qorayiyo waxyaalahaasi in bal waxa weeye horta amaa bacdu khudabta khaaskuma aha ee hadday noqoto kutubtan bilowyadooda waa san dee culimmadu ay markaa iyagaba da'bigooda noqday waraaqaha la qoriyo rasaa'isha khudabta kale la khudbaynayo khudbadu jumcaha noqoto ama wax kale hadalka kale laba hadlaya amaa bacdu waxa weeye inay dee mashruucu tayl in lalaba yimaado kolleyna markaa ujeedaduna waa taan nidhi waxa ay tahay in la kala fasliyo oo xamdigii ilaahiya ammaantiisii iyo waxa ka dambeeyaa lagu kala soocayaa haddii dee hadal kale ay ahaydna wixii hadalka hordhacu ahaa iyo wixiisii kale maqsuudkiisiabaa laguba kala soocaya haddaana bal jaanibkaasba noqone amaa bacdu bal kolley taasba weeye waxaa ibnurajab yidhaahaa sharaxana uu kuba yidhaahaa kolley amaa bacduda waxaa loolaba imanayaa xamdiga ilaahiya ammaantiisa dabadeed waa iyadoo la caddaynayo dee xamdiga ilaahiya ammaantiisu wax kasta iyagaa ka mudan wax kasta iyagaa ka horeynaya wax kasta iyagaa bilow uba ah marka waxalla wixii kale amar kale ah amar diinad ama amar adduunyo dee waa xamdigaa ilaahay dabadii unbuu noqonayaa dee tu soo qaataa kullu amrin dii maalin xadiidkeedii arrin kalena waa soo qaataayo markay khudab noqoto dee waxa weeyaan khudbooyinkii inay xamdigaa laguma bilaabanayo marka aimada qaarkood baa waxay kasoo reebaan oo iyadu ay kasoo reebaan in khudbadda ciidda marka ay noqoto ayay kasoo reebaan oo yidhaahaan waxa lagu bilaabanaya sidee shaaficiyadii aimo kale waxa lagu bilaabanayaa lagu bilaabanayaa allahu akbar allahu akbar dee aimada qaarkoodna farqiba ma geliyaane allahu akbar ha ku badnaato khudbadda dhexdeeda ha lagu soo celceliyee laakiin khudabtaa kama soo reebaane xamdigo iyo hanaa waa lagu bilaabaya unbaaba yidhaahaan arrin kaloo faa'iidalu sheekhu halkan sheegayo oo waxa weeyaan markaa wuxuu leeyahay marka la doonayo un kol haddii maqsuudka aan idhi waa hadalkiibaa lagu kala soocaya lagu kala soocaya in fasli bayna alkalaameyn dee amaa bacdu un khaaskuma aha wuxuu sheegayaaba qur-aanka inay dhacday iyadoo amaa bacdu aanay ahaynoo haddana kalaamku fasli yahay waa suuratu saad haadaa wa ina lidaaqiina la shara ma-aab oo kale haadadan haadaa wa ina in waxa weeyaan waa faslin oo hadalka intii kaba horeysay iyo intan ka dambaysa lagu kala faslinayaayo bimansilati amaa bacdu bay tahayoo haddii haadaa wa idna ama haadaayoo kale fasli loolaba yimaado dee qur-aankaba hadday dhacday iyadna maxalkii tan way gelaysaa waa mid waxaana iyadana musanifiinta xaggan iyo aimada badnaatay inay isticmaalaan intay amaa gooyaan wabacdu uun ay waxa weeyaan laba yimaadaan taasna waa wax musanifiinta iyo culimada aad in badanba ugaba dhaco lafdiga ama ay kaba tegeen wuxuu sheegayaa ina barhkood kitaabka bilowgiisa inay kaba cabiraan ama hadalka bilowgiisii amaa bacda xamdillaahi iyagoo cibaaradaa ka cabiray amaa bacda xamdillaahi fa ina alamra kada wa kada marka wuxuu leeyahy waxaasoo dhan xajri ma jiro kol haddii aan idhaahno fasli baa loolaba imanaya haddii dee asaaliibtaa kaleba laba isticmaalana wax la leeyahy kaasunbaa lagu gaabsanayaayo waa mamnuuc mid kale bal markaa arrinku maaha taas buu leeyahay ee baabkan maqsuudkiisii weynaa intaas bay ahayd axaadiistiisna way noo dhammaatay waa intii uu sheekhu soo aroorinayay baabulqacdati bayna alkhudbatayni yowma aljumucati baabulqacdati fadhiisigii la fadhiisanayey bayna alkhudbatayni laba khudbo dhexdood yowma aljumucati maalin labada khudbo dhexdooda maalinta jumcaha taas buu baabkeedii yahayoo macnuhu waa maxay waynu soo marray waa xadiid aynu soo marray un kolley ama mid ku dhow aynu soo marray rasuulka ilaahay dee labada khudbana waa istaagayay fadhi udhexeeyena waa jirayba markaas fadhi udhexeeyeyna waa jiray bal markaa fadhigiibuu gaar ahaan baabka imika uba dhigtay iyadoo riwaayo ay noo horeysayba ay jirto kaana yakhdubu qaa'iman uma yaqcudu uma yaquumu lafdi saasii noo horeeyay wuxuuhi markaa musanifku xadaanaa musadadu qaala xadaanaa bishr bnu lmufadali qaala xadaanaa cubaydullaahi can naaficin can cabdillaahi qaala anahu qaal kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yakhdubu mid khudbeeya khudbatayni laba khudbo waa jumcada bal laba khudbo ayuu khudbaynayay rasuulka ilaahay yaqcudu baynahumaa isagoo dhexdooda fadhiisanaya labadaa khudbo bal oo labada khudbana dee horeynuu soo maray inuu istaagayay rasuulka ilaahay fadhi inaanu kuba khudbayntaasba weeye laakiin fadhi baa u dhaxaynayay labadaa khudbo oo lagu kala faslinayay waa fasli labada khudbo la kala soocayo ee ha kuba jirto raaxadii bal khadiibkuna ha kuba jirta siday bacdigood yidhaahaane laakiin maqsuudka weyne loolaba yimaadaa iyada bal taas weeye sheekhuna imaka halkan xukum gaaroo uu jasmiyey may jirin waayo dee rasuulka ilaahay haddaan eegno muwaadabo uu taa daa'imo had iyo goor laba iman jiray jaanibka waaba laga qaadan karaa wujuub waana sida dee shaaficiya ama aimada qaarkood sida shaafici oo kale iyo ay halkaa u daliishadeen muwaadabada rasuulka ilaahay aimo kaloo kaba dhigayo waa sunno uun sababtuna waxa weyaan waa ficilun imika arrintan ficilkuna cumuum ma yeesho dee waana ficil mujarado haddaanu imika wax kale oo uu bayaan u yahay iyo caddayn aanay ahayn amar laysamriyo wax qowli ahaa keligii wujuub ma faa'iideeye iyagoo le taasba way jiraanoo mujaradulficluun wujuub looma daliishado mujaradulficluun laakiin jaanibkaa dee ay kaba daliishadeen cidda iyadu taa kuba tagtay waa muwadabada rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh daa'imi jiray taaba weeye calaa kulli xaalin ama waayo waajib aan idhaahno ama yaynaan odhane sunni rasuulka ilaahay weeye salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa xaaladii uu laba iman jiray labada khudbana waa istaagi jiray fadhigan u dhexeeyana waa laba iman jiray haddaba fadhiga naftiisana dee wuu fadhiisan jiray un tan mooyaane wax kale oo bal imaka halkan inooguba timi oo ah waxaasuu aqriyi jiray ama uu odhan jiray iyada taasi iyada may jirto laakiin inuu dee fadhiyi jiray oo uu fadhiisan jiray uun wax anfiyayo meesha ka saaraya dikri rasuulka ilaahi inuu laba iman jiray taasi iyadna ma jirtee bal waxaan leenahay wax dee mansuustoo rasuulka ilaahay xaggiisa inoogaba timi oo uu odhan jiray taasi ma jirto qadarkuna kolley qadar dheer ma ahayn oo bacd alculamaa baa waxay kaba dhigaan dee qadar suurat alikhlaas lagaba aqri'i karo barhkood baa alfaado dikriya waxyaalo dee yidhaa halkan waa lalaba imanayaaye laakiin wax saasoo inoo sugani ma jirtee muhimku waxa weeye sunnii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh fadhigaas iyo taagnidaa labada khudbo uu istaagi jiray taas bay ahayd salawaatullaahi wasalaamu caleyh kumanaanu khudbayn marna fadhi dee jaanibkaasna waxyaalo kuba tacalluqsan horeynu u soo maray bal xadiidaynu hore u soo marray baan raacinayaa waayo dhowaanun baynu kitaabul-jumco kuba soo marray baabulistimaaci ila alkhudba dhegaysigii khudbadda la dhegaysanayay kolley markaasoo celin doonaayo dee markaasa insaadku inuu waajib yihiy markaan eegi doonaa ee waa dhegaysigii la dhegaysanaya haddamaha maqalkii oo dee istimaac iyo samaac farqibaa udhexeeya ruuxaan wax dhegaysanayn baa wax maqla istimaacu laakiin kollay dee samaacii wuu laazimayaaye waa dhegaysigii khudbadda laba dhegaysanayey bal taas buu baabkeedii yahay macnaa waa mashruuciyadiisiya bal ruuxii in laba farayo laguna adkaynayo waaba taa loo diidayba xataa ruux waxaan toosnayn laba yimi inuu xataa macruufkii faro ama uu yidha aamus ruux hadlaya waa taa loo diiday si loo dhegaysteen xadaana adamu qaala xadaana bnu abi dibin can zuhuriy can abi cabdilaahi alagari can abi hurayrata qaala anahu qaal abu cabdilaahi alagar kolley nin magaciisa salmaan baa la yidhaa kunyadiisuna waa tan alagarna waa laqabkiisii waa nin reer madiine ah waaridii reer juhayne asalkiisa hore laakiin magaalada asbihaan la yidhaha asfahaane ama hal aqri ama ba hal aqri waa isla midun waa magaalo keliya dee imakaba jirta eeraan ku taalla taas baa asalkiisu ahaa waana nin hiqa ah oo taabiciintii dhexe raggoodii waaweynaa kaba midoo kutubta lixdaaba dhammaan riwaayo ku wada leh marka wuxuu yidhi can abi hurayrata qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa kaana yowma aljumucati maalinta jumcuhu marka uu ahaado ee uu galo waqafat ilmalaa'ikatu malaa'igtii baa istaagaysaa waa dee malaa'ig loo diro shaqadoodu tan ay tahay oo iyagoo wadiifadooda lagaba dhigay taas waxa weeye dee kaninkastana sida hore usoo marray waa laba malag baa joogsanaye calaa baabilmasjidi masjidka albaabkiisa waa albaabada masjidka yaktubuuna iyagoo qorayaan maxaalay qorayaan alawala falawra sida loo soo kala horeeyo ayay suxuf ay haystaan ayay ku qorayaan wamahalu lmuhajiri waa mubakirka aynu soo marray waa ka hore u tegayo weeye tahjirkuna waa kaasuna waa dee waqtigo iyadoo hore loo tago une muhajir kaa hore mubakirkee saacadda hore tegaya mahalkii kamahali ladii kii oo kale weeye yuhdii badanata neefkeeda hadi u bixinayay uma kaladii kii oo kale waa saacaddii labaade yuhdii bixinaya baqarata neef lo ah uma kabshan uma kaladii yuhdii kabshan weeye haddana waa saacadda saddexaad saynu soo maree in wan bixinayo oo kale uma dajaajatan uma kaladii yuhdii dajaajatan uma baydatan uma kaladii yuhdii baydatan faida kharaja alimaamu imaamku markuu soo baxo dee imaamkuna ina xataa waa kanoo taxiyatulmasjid ma tukanaya saani buu mimbarka u fuulaya dee mid sii fadhiya haddaanu ahayn si ahayd oo dee markaa uu soo galo haddaba imaamku markaa uu soo baxo dee mimbarkiibuu fuulay waxaa dhaybo aadaan iyo khudbo markaas dawow suxufahum albaabadii way ka kacayaan suxuftoodii bay laabayaan ay ku qorayeen dadkaas sida loo soo kala horreeyey ruuxii markaa dabadood soo galaa suxuftooda iyaga kuma qorno dee xafadadaa suxuftooda ha kuma qornaado salaaddii ha u tirsanaatee laakiin tabkiirkii hore iyo ajrigii jaanibka waxba kuma yeelanayo suxuftii lagu qorayay wayastamicuuna maxalushaadku halkan weeye waxay dhegaysanayaan way soo ururayaan mimbarka agihiisiibay iman waxay dhegaysanayaan addikra waa dikrigan waa waanadan waa khudbadan ayay dhegaysanayaan bal taasba weeye dee horena bal waxyaalihii kale kuma tacaluqsanaa xadiidka waynu soo maray baabniyada ra alimaam rajul allah subxaana wa tacala calaa